bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylow bah ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignimo ee idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door korona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta garan oo geega shir gadoomiye shirarka khamiislaha ee golaha wasiirada deeq gargaar ah oo geeg kala deersa degmada xudur ee gobolka bokoola guddiga qabanqaabada ee maalmaha xorriyadda oo shaqadii bilowday maxkamadda ciidamada qalabka weedada oo geeka dhegaysatay kiisas kiiska ajaanib ajnabi lanhaysade madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safiirka u k kula hadlay arrimaha doorashooyinka dalalka akhbaaraadka binaanka hamiignamaadun radio baydhaba dhegaystayaal senhayta iyo ibaanka door korona askar kenyaange oo ka dhimatay diyaaradda dhiidiya hamiin fayle dhegaystayaal waa labaatay afarta abriil labada kun labaatiyo kowka waana hamiignimo arbaab khamiis baahayta jimaaha galhayta waxaana sii waheena qodobadii warkaana hamiignimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door koronay dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa haweyboose geeka shir gadoomiyey shirarka khamiislaha golaha wasiirada oo toddobaadkan lanku hadlay arrimaha amniga gargaarka caafimaadka weyba dhinaga kale warbixin laku dhegaystay shaqada wasaaradaha laku dhegaystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha tamarata iyo xanaanada hoolaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas qalin leh iyo warbaahintan akhri walyaabogii lanku hadlay shirka golaha wasiirada geeka ee shir gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdi asiis xasan maxamed laftagareen
cashuurla weydiiyo wax xaqa ma ahan waxaan leenaha cid kasta oo soomaaliya oo damiir leh oo dadnimo leh wax la fiirsan kara maahan shacabka
juun labada kun iyo labaatii kowda way baabsida caadadahayti qabsoomay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isu shir gudoomiyay madaxweyne cabdicasiis xasan mad laftagareen kaasoo runtii ajandooyin eedi eed muhiiman ee linkadoodii ajandagan ka horeeyay oo kulunka laka falanqeeya way bahaayeen number one amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbuucii lahaa dhaafi warbixin ka saabsan safarkii madaxweyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golaha wasiirada iyo kaseedeen degmada waajid oo runtii caleemasaarkii golaha deegaanka degmada waajid ku dhiyay kaasoo warbixintaas laku dhugun sida wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed warbixin guud ee xaalado xaaladda caafimaadka xoolo gobolka bakool oo isbuucyada laha dhaafi runtii cudur ilaa iyo hadda si rasmiyan liin ogayna runtii xoolo haysada oo sin laku dhugun sida wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixin guud wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha oo ka saabsan bilooyinkan ka dambeeyey oqabadka wasaaradda oo siina wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha laku dhugun sidii warbixin guud xaaladda xudur oo laku dhugunsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ka hormaro wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weybaaba kudahoweey xaaladoogan ka dambooyey isbuucii laha dhaafi ee amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo hayta runtii xaaladda xaalad eed iyo eed endegan oo runtii isbuucii laha dhaafi nimankii nabad iyo nolol diidka haayay oo mar kastaba inteegan iniyo dhibaateeyaan bulshada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo mayla raayus hagardaamidiyo walbadan runtii ciidamada amniga oon iska jiraan haddii haadala hayta booliis daraawiish military iyo iskaaladayan runtii ini walbadan laku qobadi gaar ahaan waybablaka xusey degmada diinsoor ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadaalo eediyeed ambelerin iyo suubiyeen kaasoo mayla raayus had isbuuci laha dhaafi runtii iyo iska hormaad iyo dhexmari nimankii shabaabkaha iyo guulo eediyeed wiin runtii ha ku hooyeen runtii iyo mayla raayus hada dhammaan ciidamada shalgidisan amaalinkajeedii golaha wasiirada iyo bogaadin runtii howlo qaran oo ahaayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan waybaaba bogaadin iyo amaalinkajeedii ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ee ka howlgala degmada diinsoor shaqada culus iyo haayaan runtii oo mayla raayus dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ballan qaadi baahiyaha jira runtii oo ayuu baahayan ciidankaas daraawiishta inay sidan dhaqsiha badan runtii jawaab laku biyi doona waana baahidii oo la daboolo doona waybaaba warbixin laku dhuunsiday wasiirka arrimaha gudaha taasoo ka saabsan aytay safarkii madawyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed iyo kaseeden degmada weejid kaasoo haytay runtii caleemasaarka golaha deegaanka degmada weejid runtii oo runtii mayla raayay usaada wasiirka wasiirado is warbixin ku siiyi howlo culus iyo meelaha ku qabadeen runtii horumarada la tilaabsadi degmada weejid oo runtii mayla raayay golo deegaan ee runtii iyo welati oo runtii ee runtii dhammaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya arin horumaran ee runtii wasiirka way xusay runtii baahiyaha madaas teegan oo unbaahan golo degmada weejid iyo ambaahanta runtii oo la wadaagay golo wasiirada runtii wasaarad kastana runtii madawyne cabdicasiis lafti kale iskala dardaarimi kaalinti iyo lati runtii in iyo degmada weejid iyo deegaanada kor koonfur galbeed soomaaliyaba in iyo wasaarado runtii ku jeysadaan haangmay la raayayusa hadda shaqooyinka culus iyo kahaayaan runtii degmada weejid oo golo deegaan iyo welatana niyo sii lama jibaaran shaqadiiyo kahaayaan runtii wasaarado ma kalena mayla raayayusa in iyo doorshow qaadadaan
deeq gargaare yagee kala deersay degmada xudur ee xarunta gobolka bokool degmada xudur ee gobolka bokool wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yagee ka hawayboos wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya aadam abdinaasir ku la wareegay deeq raashineh oo lanka talagali degmada xudur ee gobolka bokool wasiir cabdinaasir abdi aruush wasiirka gargaarka ee koonfur galbeed soomaaliya yageeka wayba us erey wayba ku guuleysanay in diyaaradii unka horeyti weda cunto daruuri oo deeras oo halhadeersi degmada xudur oo xaaladda nololaha bani-aadinimo ku jarta meela lonku tiragali wasiir caruush oo wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa wayba us erey degmada xudur geeka wayba hadeeray diyaaradii inkureyti oo wada cunta oo daruur ah taas oo lanka talagali in laka daboola baaxiyaha eedkan hoogan oo ka jara guud ahaan deegaanada hoos qoyo degmada deegaanada hoos qoyo gobolka bokool ee koonfur galbeed guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo geeka shaqadii si toos en bilowday guddiga golaha wasiirada oo qabanqaabyahay munaasabada maaliyad maalmaha xorriyadda ee haniiwajahan ayaa waybahiyo kormeeran xarumaha ka dhiyi doonta maalmaha xorriyadda milaas oo iyo ku socota diyaargarow adag oo lanka diyaargarowahaya maalmaha qaranka qiimaha eedkan hoogan anka fadhiya guddigan oo is hogaamiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeersha ku bilaawday tiyaatarka qaranka milaas oo kooxda hobolada waaberi iyo kuwadan diyaar garowga iyo isku dubridka howlaha fanka ee ku qeyb qaada doonaan iyo ku qeyb qaada doonaan munaasabadaha toddobaadka xorriyadda guddigan ayaa sii gudbi dal jirka daxsoon milaas oo lakoda qorxinta goob kastoo lankay tiragalay in munaasabadan farxadii laka la wadaaga maxkamadda ciidamada oo dhegaysatay kiiska ajaaniba lanhaysadii shabaabnimo maxkamadda ciidamada qalabka wadada ee soomaaliya iyo geeka wayba iyo dhegaysatay lama eedaysane oo ajnabi ahaanaas oo lanhaysade inay ku mid ahaayeen ururka al-shabaab lamadan eedaysane iyo waybayo anshaal dhaladana dalalka malaysiya iyo britain lamadan eedaysane iyo wayba iyo laka eedayahay iyagiyo ku tirsanaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka wadada ee soomaaliya iyo waybaye horey xukuno shalgadiisan ankriday dad aniska jara soomaali iyo ajaanib hanaas oo laku helay in lunkusho kiisnaay iyo ku tirsanaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyo kooxda kale ee daashta soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa safiirka u k wayba isu kula hadlay arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha galmudug axmed abdikaariye qoorqoor iyo danjiraha u k ee soomaaliya kate foster ayaa waybayo ku wada hadlana arrimoyo ku midaya horumarinta kaabayaasha dhagaalaha amniga iyo dhismaha hay-adaha shalgadiisan ee maamulka galmudug oo dowladda britain iyo gacan kujeysdahayta kulanka geekaha oo haya aaladda fogaan aragga iyo kuwad weelden la mudan mas-uul iyo wayba sigaarayan ku hadlan hoojinta wada shaqaynta iyo sidii u k iyo indadar gelin lahayti taageeridda dhismaha hay-adaha galmudug dhinac kale madaxweynaha iyo danjiraha wayba ku wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo si habsami leh anku socdan si habsami leh hadda an socdan madaxweyne axmed abdikaariye qorqoor ayaanka dambeyntii danjiraha waybason kuma hadnagay taageerowka iyo garabsirmowka dowladda u k ee guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudugka beele dhegeystayaal warkaha miignamiisiinku dhegeystaay tagna waybo raadiyo baydhaba ee beledka baydhaba akhbaraadka binaanka askar kenyaan ah oo ka dhimatay diyaaradda hadhiidi sarkaal booliis oo kenyaan ah yowayba use sheegay in tumiyo toddoba askari ka dhimatay diyaarad markii diyaaradda helikobtare iyo iyo ka safraayeen layli iyo kudhiidii duleedka magaalada caasimada ee nairobi li qof oo kala iyo dhaawacyo culus ee la ku badbaadi diyaaradda goobta diyaaradda ku dhidi oo haytii owle tebis oo ku tirsan degmada kajado sida use sheegay sarkaalkan oo warmi warbaahinta waana codsaday ig magaashay la qariye sarkaalka booliska ayaa bayo sheegana in labaatiyo saddex askari ayo saarnaayeen diyaaradda markii dhiidii hiraabnimadii khamiista ee geeka warkii dhegaystayaalaha miignimaadu reediyo baydhabaysin kula socoteen anta iyo ninkagii jookar yaa warkaa saari aninantaas iin ku jeediyahay ammaan allah